waxaan ugu magaalaa in maanaa culeysa saaran waktiyadan dembe wadahadal isku dayeen in la hadlaan oo macnaha ninkaas mar labaad in macnaha kusoo noqdo dadkiisa mase al-shabaabkii ay isku gacan seereen waa lanoo sheegay marka runtii arrimahaas kadib ayaga in maanaa is abaabulayaan in ninkaas meeshiis ay ku weeraraan arrintaasaan ugu magaalaa ilaa iyo hadda ma hadal ay taagan tahay mise tallaabo ama ficil la qaadaa jirto oo ku saabsan dhinaca mukhtaar roob abuumansuur oo kooxdii uu ka tirsanaa in ay kusoo dhawaatay oo degaanka uu joogay usoo dhawaatay mise weli arrinta hadalkii unbay taagan tahan ogeyn weli in maanaha hadal unbay taagan tahay wakti hadalkaan si lanoo sheegay inkasta anaga ogaa naga fog yihiin laakiin ilaa caaw ilaa shalay ilaa hadde warkaan ka hayno hadal unbaa taagan wax sila hadde wax dhaqaajiya ma laha wararkaas taagan xaggee ka imaanayaan marka kolley deegaamadii asiga ku sugan yahay arrintaas kolley wararka meeshay kasoo baxayaan maxay leeyihiin nimankii al-shabaabka in macnaha ninkii ay hajuumayaan ay leeyihiin annaga mar labaad aan wadahadalo aan heshiino kadib asaga ninka ku gacanseeray haddee haddii mar ku gacanseeray deegaankiina ay la joogaan shaki badana meesha ka jiro nimankii al-shabaabkii kolley waa shakisan yihiin arrimahaas darteed inay ay hajuumaan mas-uulad saaraan ayaa isku dayaan si lanoo sheegay maxay al-shabaabka ka shakisan yihiina layidhi dee al-shabaab dhulka ay joogaan haddii cid kale joogdo waa la dagaalsan yihin badana waad ogtihiin dawlad ahaato mase ururka ahaado meesha deegaanka ay kusugan yihiin ciddii cid kale inay wax ku sheegato ma ogola waa gartay marka ma waxay qabaan in mukhtaar roobo abuumansuur oo saaxiib hore la ahaa inuu iyaga hadda caqabad ku noqon karo ma taasaa jirta shakila isaga shakilaasay qabaan tan oo dawladaha ay ka hadleen gudoomi madaxweynaha koonfur galbeed ka hadlay adaa u sheegay dawladda soomaaliyana kolleyba arrimahaasay ka shakaysan yihiin in macnaha nimanka ninkan iyo ayaga marka alaaqaadkooda ay sidii hore aan ahayn ay hoogaa ay khilaafa ay soo dhex galeen marka arrimahaas darteed kolley waa shaki badanaan kii qabaan waxaad ka warantaa maxamed macalin weli ka guddoomiye ahaan xiriir toosama idin dhex maray mukhtaar roobow abuumansuur maya annaga xiriir toosana ma dhex marin laakiin hadi haddii marba dawladdii ka hadashay koonfur galbeed iyo in lamada mas-uuliin ay ka hadleen madaxweynihii kamid yahay anaga kolleyba dawladdaas unbaan ka tirsanahay go-aan laale go-aanka dawladda qaadato unba anagana ayaan qaadanaa taasan insha allahu ayaa garab siinayna haddii ilaa yidhahda marka guud ahaan xaaladda degmada xudur hadda waa sidee degmada xudur abaaro baana ku jira rumahaantii dadkii baadiyadii sanadooyinkanba sanad sanadkii lamaad ooba abaaro baan ku jiraan barakac badan ku jira baadiyadii laga soo barakacay ilaa barakacayaasha hadda ku sugan magaalada xudur oo cusub waa saddex kun iyo wax la jiraan waayo run ahaantii abaarta saas u jirtaa coraadihii waa ka jiraan runtii cunaqabateenkii waagii hore saarnaa ilaa hadda magaalada si toosa jiidkeeda uma furna ilaahay unbaa ka sugeynaa in culeyskas badan ummadda ka qaado